جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim waa isniin saddex iyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya dad shacab ah oo is-abaabulay ayaa is-hortaag ku sameeyey maleeshiyaad murtadiinna oo doonaya inay dhulboob ka geystaan xaafadda oodweyne ee magaalada muqdisho boqolaal ruux oo isugu jirtay fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaysatay sakada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ay ka qaybisay deegaano ka tirsan wilaayadaas munaasabad lagu daahfurayay farac cusub ee macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baae ardayda ah macadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee baraxow ee degmada baardheere dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ah ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka jubbada hoosena ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin gudaha magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda shaqaalaha waxaana jira khasaare cadowga gaaray dad shacab ah oo is-abaabulay ayaa is-hor istaag ku sameeyey maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo doonayay inay dhulboob ka geystaan xaafadda oodweyne ee magaalada muqdisho nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya iiska hormaad socday in muddaha ayaa ka dhacay mid ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir xilli halkaas dhulboob ay ka wadaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda aridada soomaaliya maleeshiyaadka murtadiinta oo wata gaadiidka cagaf cagafta ee ay ku burburiyaan guryaha shacabka ayaa gaaray xaafadda oodweyne ee degmada dayniile balse waxay halkaasi kala kulmeen iska caabin xooggan oo uga timid dadka deegaanka maleeshiyaad is-abaabulay oo deegaanka ah ayaa iska hormaad kala hortagay maleeshiyaadka dowladda ee dhulboobka waday goobjoogayaal ayaa sheegay in labada dhinac ay isdhaafsadeen rasaas aad u xoogan dadka deegaanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka deegaanka ah ee is-abaabulay ay ku guulaysteen inay is-horistaa ku sameeyaan maleeshiyaadkii doonayey inay cagafta marsiyaan guryaha shacabka muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ay ku xidhiirto ayaa muujinayay dad caraysan oo isugu soo baxay waddooyinka xaafadda oodweyne iyagoo taageeraya dhallinyarada hubka u qaaday difaaca guryahooda ugu yaraan saddex ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen iska horimaadkaasi iyadoona dhaawacyada qaar laga dayrinayo xaaladooda caafimaad maleeshiyaadka murtadiinta ayaa la arkaya iyagoo rasaasaan loo meeldayin ku furaya shacabka deegaanka odayaasha waxgaradka xaafadda oodweyne oo warbaahinta la hadlay ayaa ku goodiyey inay iska difaaci doonaan murtadiinta horarka ku ah hantidooda wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xiisado colaadeed ay weli ka jiraan xaafadda oodweyne waxaana hakaday dhaqdhaqaaqii dhulboobka ahaa ee maleeshaadka xasan gurguurta ay ka samaynayeen xaafadda oodweyne sannadihii lasoo dhaafay inta badan degmooyinka gobolka banaadir waxaa ka socday dhulboob xaddaaf ah oo ay samaynayaan saraakiisha kooxda riddada waxaana dhulboobkaasi uu gaaray heer maleeshiyaadku ay sida yuhuudda oo kale ay shacabka u burburiyaan guryahooda iyagoo hurdaya mahadsanid abushayba boqolaal ruux oo isugu jirtay fuqaro iyo masaakiin ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ay ka qaybisay deegaano ka tirsan wilaayadaas sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin kuna dhaqan degmada gamboole iyo deegaanada hoostaga ah ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo sanadkan ay wilaayada shabeellada dhexe ka qaybisay degmadaasi qaar ka mid ah fuqaradii iyo masaakiintii ka faa'iidaystay mashruucaasi oo la hadlay warbaahinta islaamigaha ee al andalus ayaa si weyn kaga mahadceliyey wilaayada shabeellada dhexe xoolaha sakada ah ee ay u qaybisay degmada gamboole khamsa hanam shanna fairi jisaakallaahu khayr allah allah siiyo dowladda islamka aad iyo aad aniga u baahnaa shanaawe dowladda islaamka waa mahadsantaa khayr allah siiyo kor allah ka yeelo daraja kalkoliya gaaladana dab allaha ku rido dowladda islaam kor allah ka yeelo aad iyo aad baahi ugu qabay alxamdulilah rabbi caalamiina xilli marxalad adagaada ee xoolaha la qaybi maanta dib marxaladaas ahayn baa xoolahaas ahaanba wax sugna la ilaah ku xidin alxamdulilaahi waa dhaqanaa waa dhaqanaa alxamdulilaahi haddaba qaar waa waagu dadkiina sheegtidooda hadda ay dhalayeen jasaaka allahu khayr allah allah sii xoolahana allah u badiyo alxamdulilah allah u ziyaadiyo kani walaayada islaamka kor allah ka yeela darajatan culya allah geersiiyo dowladda islaamka kor allah ka dhiga mujaahidiin kor allah ka dhiga gaalidana allah ka dhiga aniga aniga waxaa la yidhahdaa aamiin xasan cali waxaan degmada gamboole oo ka tirsan gobolka higalanka adeer waxaa lay siiyey shan iyo fuqaare aa lay siiyey maalinta jikada la bixinay waa ka aad iyo aad wakti waktigii oo macnaha aan u baahneen ay kusugaatay aad iyo aad oo macnaha duruuf iyo macnaha iska jirta iyo maaragta jilaaya kuurana aad bay noo anfacday adigaas waa arin kale wax yaro oo adiga toban camal ay joogay iyaan kusii dari waa dhaqaaleysaa dan iyo duruuf waa iska jirta oo maba laga maarmo anaga waa arigaan dhaqanaa mo alxamdulilah kuwi oo noo joogaan kusii deerinima alxamdulilah walaayada kor allah ka dhigo islaamka kor allah ka dhigo guul allah kusiiyo gaalada allah jibiyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa cilmiintii oo ay moor mooradooda kasoo baxday bedel kheyr qabta ilaahay maaragta wahooda ha u barakeeyo iyakana allah barakeeyo innagana caafimaad aan ku qabna allah na siiyo alxamdulilah iyakana oo duceynayna kaalada allah jibiye muslimiinta kor allah kadib cali salaad faahin ala yira cali gabadhow aan ku wardhere waxaan joogaa degmada gamboole shan il a b c alxamdulillah deyn baan qabay deynta waa ku deyn baxay waa ku noolaaday maqmalkaayaan ku mahadinaa waa jasaakalo alxamdulilahi kor allah ka dhiga meeshii ay xabadka saaraan guul allah ka siiya ayakuna maxayta alxamdulilahi labada balaaran allah la siiya jamaanka mashiyeynka allah ka qabiye gaal allah geliy xoolaha waa u baahnaay waa ku dayn oo ii joogana waa jiraa oo kusii darsanaa waa ku dayn waana ku noolaaday waxaan ku mahadinaynaa walaayadan ku mahadinaynaa alxamdulilahi oo ku noolaadna oo nabad ku haysana degmadaanba ma dhisnaateen haddii ooy maamulkayna ay aheen guud allah ha siiya gaala degmada gamboolo ka tirsan shabeellada samir waaliidku alxamdulilah markaas kadib alxamdulilah ilaahay aa mahad iskale oo mahadnaqayna alxamdulilah alxamdulilah arigi waa ku dhibaataysnay maxaan qalana maxaan dhaqana waaba gadana deymada lagula deyman aa mahad iskale jaska allahuma khayr walaalo kor allah yal alxamdulilah jaska allahuma khayr waa mahadnaqa markaas kadib aniga mahadnaqa alxamdulilah ilaahay aa mahad iskale adiga allaha jiiyo muslimiinta allaha guulaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada dhexe waxaa si habsami leh kaga soconaya qaybinta sakada xoolaha nool oo maalmihii u dambeeyey laga qaybiyey degmooyinka balcad mahdaay iyo biya caddee waxaana si weyn kaga faa'iidaystay guud ahaan intii allah uu amray in la siiyo mahadsanid cabdiqane munaasabad lagu daahfurayay farac cusub ee macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxidiin abu ayman sakaawi waa macahad sarreeyo oo sahelliinka deerano sababtana may waaha sabca qiraa'aad oo saxiih ee sanad yoo sugunyihii sade dheerad ee wallaka barade machadka barashada qiraa'aadka tobanka ah ee imaam sakaawi ee bixiya sanad iyo ijaaso sannadihii lasoo dhaafay wuxuu si addaa uga dhex muuqday wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya kaas oo ay ku xihan yihiin boqolaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ka barta qiraa'aadka macadkan oo saddex xarun ku lahaa wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe shabeellada hoose iyo baay ayaa waxaa ku soo biirtay xarun afraad oo laga hirgeliyey degmada ufurow xarunta macadka ee degmadan ayaa ka duwan xarumaha kale iskutashiga ay ku dhisteen shacabka degmadan kaas oo ay ugu talagaleen in ubadkooda ay ku bartaan qiraa'aadka iyo culumta la xidhiidha qur-aanka kariimka dhowaan xaflad seer sare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca ee degmada ufurow waxaana lagu furayey macadka imaam sakaawi xafladdan oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin iyo wulaadda wilaayaadka islaamiga gedo baay iyo bakool culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo dhammaantood muujiyey reenreen iyo bogaadin ku aadan tallaabadan taariikhiga ah ee dadka deegaanku ay qaadeen sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo goobta gaaray ka hor inta aysan bilaaban xafladda muxuu ku qiimeeyey jawiga iyo xaaladda guud ee degmada u furow iyo diyaargarowga dadka deegaanka ay ugu jireen dhigista xafladdan lagu furayay macadka imaam sakhaawi aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta alxamdulilah runtii shalay ayaan magaalada soo gaaray waxaan qiimayn ku sameeyey oon aad u dhex maray magaalada iyo mujtamaca ku nooloo deggan waxaan dareemay in ay aad ugu faraxsan yihiin martada ku soo waajahan oo ay qaabalayaan oo soo dhoweynahayaan iyo machadka insha allahu la rajaynayo in la furo inay aad ugu faraxsan yihiin ayaan dareemay farxad fara badan baa ka muuqatay farxaddaasi farxad ayaan ayay ii soo kordhisay maanta oo hadda xafladda aan u fadhiinana dee dareenkayga iyo shucuurkayga aad buu u sarreeyaa maasha allah sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii lagu casuumay daafuurka faraca afraad macadka imaam sakhaawi ee degmada ufurow ayaa dhankiisa cabray isku tashiga ay sameeyeen dadka degan degmadan jasaaka allahu khayran waxaanu leeyahay arrintaas waxay xujo ku tahay soomaalida inteeda kale ee maantu aqoonta ka raadinaysa meela ka baxsan waddanka runtii qabiilkan maanta wuxuu nagu reebay saamayn culus soomaalidayna xujo ku tahay waxaanu leeyahay beeshaan jasaakum allahu khayr ilahi subxana watacala ha barakeeyo maalkooda iyo maskaxdooda iyo caqligooda iyo taladooda alla ha barakeeyo soomaalida codka annaga dhegaysanayso waxa meeshaan ka soo baxay dhegaysanaysana waxaan ugu baaqaynaa inay ay walaalahooda muslimiinta ku daydaan sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool maxay uga dhigneed ka qaybgalka xafladdan qiimaha badneed ee lagu daafurayey macadka imaam sakhaawi faraciisa afraad ee degmada u furow isagoo kelimaad u badnaa dhiirigelin goobta ka jeediyey allah subxaana wa tacaala ee na waafajiyey annagoo safaro dhaadheer aan u soo galnay inaan xafladdan qiimaha badan leh ee lagu maamuusayo kitaabka allah subxaana wa tacaala lagu weynaynaayo aan ku soo qiib galo allah ayaan ugu mahadcelinaynaa bacdallaahi shucuurkayga iyo dareenkayga wax la qiyaasi kara ma aha waa runtii xaflad maaragtay nooci ah waxyaabo fara badan oo gaar ah ayuu leeyahay sakhaawi waa la soo furi jiray meelo wilaayaadka qaar ka mid ah laga furay laakiin machadkan waa machad runtii oo qalbigeenna maaragtay dareen weyn ku reebay waaye xarunta afraad macadka imaam sakhaawi ee degmada ufurow waxay noqon doontaa il cusub oo cilmiga lagaga haraadbaxo waxaana guud ahaan ardaydu ay noqon doonaan kuwa si aada uga faa'iidaystaa barashada qiraa'aadka tobanka ah ee lagu baran doono macadkan mahadsanid bashiir ugu dambayntiina ardayda macadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jiliib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow iyagoo ka faa'iidaysanaya fursadaha dhallinyarinimo waxa ay ardayda wax ka barata goobaha waxbarasho ay sameeyaan dadaal ah inay horumariyaan aqoontooda diineed iyo midda maadiga waxaana sidoo kale arrinkaasi fursad u siiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wilaayaadka islaamiga ah ka hirgeliyey xarumo waxbarasho oo heerar kala duwan ah ilaa heer jaamacadeed goobaha ay ardayda wilaayaadka adeega waxbarasho ka helaan waxaa ka mid ah machadka qurdubo oo inta badan xarumo waxbarasho ku leh wilaayaadka islaamiga dhowaan ardayda machadka qurdubo fariiciisa magaalada jilib gaar ahaan qaybta gabdhaha ayaa waxa ay sameeyeen bandhig ay ku soo aadiyeen xilliga fasaxa ee nisfulcaamka ujeeddada bandhigga ayaana ahaa kaalinta gabadha muslimadaha ay kaga aadan tahay bulshada muslimka ah kaasoo ardaydu ay ku soo bandhigeen mowduucyo badan waxaana sidoo kale ka soo qayb galay qaar ka mid ah haweenka maamula maraakiista waxbarasho ee ka furan magaalada jilib من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أيها الحضور الكريم نقف اليوم على أعتاب مفرحة لمرحلة هامة من رحلتنا الدراسية هي نصف العام الدراسي إن الأيام كلمح البصر حملت معها الكثير من الجهد والتعب والتحديات استطعنا بفضل الله وتكاتفنا تجاوزها لقد كانت هذه الفترة مليئة بالعلم والمعرفة في هذه اللحظة المميزة لا يسعنا إلا أن نشكر الله تعالى أولا ونشكر كل من ساهم في هذه المصيرة طلبة وأساتذة إدارة وأولياء أمور شكرا لضارباتنا على جدهم واجتهادهم وشكرا لمعلمينا ومعلماتنا على صبرهم وتفانيهم وسعيهم في غرس المعرفة وشكرا لأولياء أمورنا على دعمهم المتواصل مكانة المرأة عميقة ومتشعبة فهي نواة الأسرة ومنشاة الأجيال وتلعب دورا محوريا في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة عبر أدوارها المتعددة gabadhu waa hooyo murabbiyad macallimad maamule iyo weliba dhakhtarad waa hooyo oo mujtamacba ayada ayaa dhashay waa murabbiyad oo waxay tarbiyeysaa oo ina barbaarisaa ubadka waa macallimad waxay qudu u tahay dhammaan bulshada sidoo kale waa dhakhtarad oo waxay daaweysaa bulshada waxay ka daaweysaa xunta waxayna u daaweysaa santa sidaa darteed islaamku gabdhuhu wuu qadariyey wuxuuna siiyey ihtimaam gaara dhankaa iyo markaan eegno siirada waxaan ogaanaynaa gabdhuhu inay door weyn ku leeyihiin dacwada iyo jihaadka islaamiga sidoo kale bandhigga waxaa ka hadlay qaar ka mid ah haweenka maraakiista oo iyagana gabdhaha waxbarta ku dhiirigeliyey in ay sii wadaan dadaalkooda waxbarasho waxaan rabaa gabdhaha inaan wax yar kelimaad aan ku booriyo inay yihiin jiilkii hadda noo soo kacay oon rabno inay annagana beddelaan haddii ilaahay subxaana wa tacaala ka raali noqdo gabdhaha yar yar oo hadda noo soo kacay waxaan rajaynaynaa inay shacaa'irtooda oo islaamka inay mar walba ay muuqato oo laga garto magaaladeena inay ahaato dadka muslimiinta gabdhaha oo xijaab iyo asturaad iyo istaxyi intaba leh inay noqdaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka rajaynaynaa cilmiga la barta wuxuu u baahan yahay in lagu dhaqmo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiisanaynaa inuu cilmigeena cilmi naafac ilaa inuu ka dhigo waxaa kaloo idinka dardaarmaa waxaan rabnaa gabdho mus- mujaahidiin ah dadkii annaga jiilkeena hadda taagan oo cumrigaan hadda aan jirno waa la sii socdaa dadkii diinta ilaahay u shaqay lahay oo kitaabka ilaahay wax u qabo lahay inaa noqotaan oo na beddeshaan oo mar walba na matashaan haddii ilaahay ka- subxaana wa tacaala ka raali noqdo machadka qurduba waxaa sannad kasta ka qalan jibiya arday fara badan kuwaasoo ugu sii gudba heerka jaamacadeed waxaana ardayda ka soo baxda machadka qurduba ay hadda ku biiraan jaamacadda alqima xarumaheeda magaalada jilib iyo kuunyabarow ee wilaayaadka jubbada dhexe iyo shabeellada hoose mahadsanid cusmaan warkii subaxnimo oo saako isniina idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu